runtii waxaan halkan u imid oo qayb ka ah inaan halkan u bato oo aan si joogto ah aan wada shaqayno si aan isugu diyaarinno howlgallada nagu soo food leh waxaa soo socda joint operation oo amisom iyo s n a iyo qolada maraykanka ah ee iyagu naftooda gacanta naga siiya dhinacyo badan aan wada geli doonno operation howlgallo marka howlgalladaasi waxay keeni doontaa inaan isku badanno bacdamaa ay tahay dee meeshii annagii qolooyinkan hadda laayay oo maalin walba u taagan inay shacabkeenna laayaan inaan is aragno maxaa yeele waxaan ognahay mar walba iyagu inay weerar soo qaadaan ay dadkeenna laayaan mar alla markay damcaanna ay weerar sameeyaan waxaa loo baahan yahay marka annagu inaan beddelno oo annagu aan noqonno kuwii wax hujuumayey inaan noqonno iyagu marka ay noqdaan kuwii cararayey ama kuwii isdifaacayey marka insha allah hadduu ilaah yidhaahdo wax naga hallaabayo ma jiraan waan isku tashanaynaa waana u wada istaagaynaa difaaca dalkan howlgalladan bilaabanayana insha allah waa waa ku guulaysanaynaa waana isu diyaarinaynaa hadduu ilaah yidhaahdo anigana wakhtigay inta badan waxaan siinayaa ciidanka dhaqaalaha inta ugu badan ciidankaan siinaynaa oo aan leenahay wax walba dhanka dagaalka xagga dagaalka ilaa dalkan aan ka xoraynayno oo aan ku soo dabaalayno nabad